Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay isbeddellada diblumaasiyadda, yaraynta deeqaha, iyo dhiirigelinta wax soo saarka. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan Golaha Wakiilada Jubbaland, wasiirro, siyaasiyiin, ganacsato, dhalinyaro, haween, aqoon-yahano, ururada bulshada rayidka ah, iyo qeybaha kale ee bulshada. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee maamulka Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa ka warbixiyay ujeedka iyo muhiimadda loo qabtay kulanka.
inaad barnaamijkan muhiimka ah ee wakhtigan la jooga wax badan ka ogaataan Ee, sida mawduuca ku qoran meeshan aad arkaysaan saddexda ajandho waa saddex ajandho iswata Ee, midba midka ka hoose asaa sababaya Ee, saa ula socotaanba isbedelada diblomaasiyadda adduunka ku yimid ayaa waxay sababeen deeqaha caalamku inay yaraadaan haddii mar deeqii caalamka yaraadaan oo ay saameyn togan iyo mid toganba ku lahaanayso wadamada soo koraya gaar ahaan qaaradda afrika gaar ahaan geeska afrika gaar ahaan wadanka soomaaliya oo burbur ka soo kabanaya ee runtii saameyn weyn ku timaaday maxaa nala gudboon halabuurada maalgashi inaan ka fikirno la rabo maxay tahay marka mawduucu saasuu isku isku dheelitiraya Ee, sidaad la socotaanba hadda dunida daa'imanka ma saarno inay ku yimaadeen isbedello diblomaasiyadeed ee diblomaasiyiinta caalamka hadda waxay yidhaahdaan adduunku wuxuu galay marxalad la yidhaahdo eh, negotiation diplomacy adduunka inuu dib u gorgortan u galay ee wadamada iyo regionska iyo eh, sida xulufaysiga adduunka eh, hadda ka jira in uu nin walba ku gorgortamaya doorka shariifka uu ka qaadan karo eh, hadday noqoto arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ganacsigaba Ee, waxaad la socotaan hadda qaaradda afrika oo aannaga hadda ku noolahay shir walboo la qabto oo shir madaxeed ah oo ka dhaco midooda afrika waxyaabaha ugu weynay ka hadlaan waxaa waye afrika inay dalbanayso inay ka mid noqoto dib u nashqadaynta adduunka ee hadda la gelaya taas waxay ku tusaysaa adduunka inuu guuro meel cusub loo guurayo aanan la saadaalin karin cid walbana ay rabto inay doorkeeda qaadato Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay kulanka ayaa bogaadiyey Wasaaradda Qorsheynta, Maamulka Jubbaland.
isbedelada duulimaasiyadeed iyo yaraanta deeqaha bini'aadamka een, waxaan ku yaran karnaa caqabadaheeda annagoo isku tashanno een, hal abuuryo la- aan la nimaano tusaale dhasheeg waan wadan hadda noo jirto soddonka kilomitir wax ka yar sanad walba roobka intuu duu biyaha iska fariisanaa iyadoo laga faa'iidaysan haddana abaarta timaada webigii baan haysanaa baddii baan haysanaa sidaa wada ognahaybo marka la leeyahay een, diblomaasiyada iyo xaaladaha een, si guud een, caalamka ka taagan ee waxay saameyn ku yeelatay ee, deeqaha iyo dhaqaalaha soomaaliya Een, saameyntaas ee ku yeelatayna waa wax anaga aan sameynay Een, laakiin aan tusaale fiican aan ka arkayno aan u baahannahay inaan isbedel la imaano Wasaaradda Qorsheynta, Maamulka Jubbaland ayaa dadaalo ugu jira kor u qaadidda fahamka bulshada isbedelada caalamiga ah ee baahida loo qabo hanaan wax soo saar oo ay kaga maarmi karaan deeqaha caalamiga.